أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa dilay sargaar sare oo la shaqaynayay saliibiyiinta maraykanka kadib weerar qorshaysan oo ka dhacay degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose howlgalka dhigiduul ah oo khasaare lagu gaarsiiyey sahaayinada yahuudda ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka xoogga lagu dejiyey sahaayinada wilaayada hiiraan ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo halka uu marayo howlgallada ciidanka mujaahidiinta ee bariga wilaayadaasi waxaa sii kordhaya dhimashada iyo dhaawac ka dhashay dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay gobollo ka tirsan dalka kenya munaasabad lagu maamuusayay dufcad cusub oo ka qalinjibisay macadka almacrifa thanawi ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe haweenka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah kadib munaasabad ka dhacday deegaankaasi maamulka islaamiga degmada tiiglow ee wilaayada bakool ayaa dowladda inyaa u soo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaasi أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan ciidamada mujaahidiinta oo dilay sargaar sare oo la shaqaynayay saliibiyiinta maraykanka kadib weerar qorshaysan oo ka dhacay degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose qarax ciidamada mujaahidiintu saaka ka fuliyeen gudaha afgooye ayaa lala egtay gaari uu la socday murtad lagu magacaabo gaashaalo dhexe maxamuud saleebaan oo ah abaanduulaha ururka konton iyo afaraad ee guutada toddobaad ee ka howlgasha inta u dhexaysa afgooye iyo beledoogle qaraxan waxaa ku dhintay murtadkan iyo saddex ka tirsan ilaaladiisa waxaana sidoo kale ku dhaawacmay saddex ka tirsan ilaaladiisa murtadkan wuxuu sidoo kale ahaa nin la shaqaynayay ciidamada saliibiyiinta maraykanka ee ku sugan beledoogle una soo qori jiray jawaasiista islamarkaana dhibaato xooggan u geysan jiray shacabka ku dhaqan deegaano ka tirsan shabeellaha hoose sidoo kale qaraxaas waxaa ku dhintay taliyihii saadka ururka konton iyo afaraad ee guutada toddobaad oo lagu magacaabi jiray xasan dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay weerareen laba saldhig booliis oo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo waxaana weerarkaasi lagu dilay sargaar murtad ah oo lagu magacaabi jiray marshaale waxaana laga furtay qori aaka afartan toddoba ah iyo booshkiisa dhanka wilaayada banaadir waxay ciidamada mujaahidiintuna xalay qarax qura beegsadeen kontarool maleeshiyaadka riddadu ay dhigteen xaafadda carafaata ee degmada yaaqshiid waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah howlgalka ligiduul ah oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey sahayanada yahuudda ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka xoogga lagu dejiyey sahayanada nuur cali warsame abuushiiba ayaa inoo faahfaahinayaa wararka ka imaanaya dhulka daanta galbeed ee falastiin ayaa ku waramaya in howlgal kilgiiduul ah oo ka dhacay mid ka mid ah deegaanada yuhuudda ixtilaalka ku haysato laba haliyey oo falastiiniyiin ah ayaa lasoo warinayaa inay fuliyeen howlgalkaasi iyagoo watay gaari kadib markii ay toorey la dhaceen askari yuhuudi ah hubkana ay ka qaateen geesiyaashaasi falastiiniyiinta ah iyo yuhuudiga ayaa goobta waxaa ku dhex maray iska horimaad xoogan kaa soo socday in muddo ah ciidanka sahayanada ayaa shaaciyey in laga dilay hal askari oo ka tirsan ciidanka kaydka xilliga la dilayeyna sugayay ammaanka dadka sahayanada geesiyaashii howlgalkaasi fuliyey ayaa lasoo warinayaa in labadooduba ay ku shahideen isla goobta ay duulaanka ka fuliyeen abu cubayde oo ah afayeenka kooxda muqaawamada ayaa ka hadlay howlgalkaasi isagoo bogaadiyey waxaadna ku maray inay sii socon doonaan howlgallada noocan oo kale ah waxa uu sheegay inay tahay qorshe looga hortegayo dhul balaarsiga yuhuudda ee ka socda daanta galbeed oo ay doonayaan inay gebi ahaantiisaba gacanta ku dhigaan yuhuuddu wilaayada hiiraan ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo halka uu marayo howlgallada ciidanka mujaahidiinta ee bariga wilaayadaasi faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdiqani maxamed isagoo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee andalus waliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayuu kaga warbixiyey xaalada guud ee wilaayadaha iyo howlgallo barakaysan oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay bariga wilaayada hiiraan sheekha ayaa ugu horreyn ka warramay dagaalkii malxamada ahaa ee laba iyo tobankii bishan muxaram mujaahidiintu ay kula wareegaan degmada moqokori iyo khasaaraha ka dhashay isagoona xusay in degmadaasi muhiimka ah si buuxda loogu maamulayo shareecada islaamka walaalka maxamuud ilaahay nasrigiisa wuxuu keenay fatxiga weyniga badan oo ay gacanta ugu soo gashay mujaahidiinta degmadii muhimka ahayd ee moqokori dhowr cisho ayay raayatu tawxiid ka taagan tahay mar kale oo ay dib ugu soo noqotay waxaana ku sugan oo haddeer ilaahay shareecadiisa ku matalaya walaalaha mujaahidiinta ah waa goob ay ka farxadeen oo aysan ku noolayn ilaahay cadowgiisii waa goob dhinacyada kala duwan oo deegaankaasi yaalliin bakhtiyadii dadkii murtadiinta ahaa oo gaalada cumilada u ahaa moqokori marka waxay ku sugan tahay xaalad haadi ah oo deggan mujaahidiinta ayaa gaaf wareegaya ayagoo faraxsan wilaayadii oo faraxsan iyo dadkii muslimiinta ahaa oo ay dhibaysay waxa ay wadaan nimankaas cadowga ah oo ayagana la farxaya walaalahood mujaahidiinta ah marka waa goob maanta lagu maamulo shareecada alle degmada moqokori runtii maxamuudow bakhtiyada meesha yaalla waxaa ka mid ah saraakiil labadii nin oo inta badan idaacadda hadda ay ku celcelinaysay waa cabdixiish iyo ninka la yidhahda mawlid banjar cabdixiishku aniga hadda ninaan horey u kulannay ma ahayn mawliid waa kulannay mar iyo laba wax ka badan ballankii uu galayna oo uu buriyey oo uu beeniyeyna ilaahayba ugu tegi doona subxaanahu wa tacaala qof kasta oo khiyaamo galo ama wax khaa'imo ama dadka muslimiinta ah khaa'imo qofka muslimka ah ballanka uu la galay qofka walaalkiiah waxay ka dhigan tahay asagoo ilaahay la galay oo la ballamay caawana wuxuu yaallaa goobtaas cidlada ah runtii moqokori waa meel farxadeed waa meel cadowga ilaahay uu ku jabay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala guulo damba oo israacraaca hadduu alla idmo sidoo kale sheekha oo si hadlaya ayaa sheegay in saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen deegaano istaraatiiji ah oo hor leh kuwaas oo ay ku sugnaayeen murtadiinta wuxuuna sidoo kale shaaca ka qaaday in dagaalada ka dhanka ah shareecada islaamka ah ee ka socda bariga hiiraan ay dan ugu jirto xabashida itoobiya axmed howlgalka waa socdaa saan horeyba u xusay mujaahidiintu hadba goob cusub oo shareecada ilaahay lagu maamuli jiray ayaa gacanta soo gelaysa shalay baa u dambeysay waxaa gacanta mujaahidiinta soo galay deegaanka mooreeri oo deegaan muhim ah waxaa gacanta soo galay meesha la yidhaahdo xawagidiid waa laba makaan oo muhim ah labadaba ceelbiyood riig ah uu ku yaallo waxay ka mid yihiin meelaha hadda dib loo tegay oo mujaahidiintu u hanteen waxaana rajaynaynaa saacadaha soo socda meelo kale oo muhim ah in ilaahay uu soo geliyo gacanta mujaahidiinta dadka muslimiinta ah oo khaasatan dadka ay ka soo jeedaan goodax barre iyo ninka la yidhaahdo cali jeyte iyo dadka ay la midka yihiin in ay dhuuxaan akhbaarta iclaankan ay la socdaan cidda maslaxada meeshan ku qabto kow waa etoobiya iyo ciddii la halmaasha laba waa nimankan qadaraslayaasha ah cali hadda maxaa keenay cali hadda muxuu u yimid ayadoo intaan cadowga ka xoog badan yahay oo ciidamadooda ka badan yihiin oo nashaadkooda iyo markaas wixii jiray ay sidaan ka xoog badan yihiin ayuu cali awoodi waayay inuu joogo ilaahayna marag buu ka yahay cali wuxuu u yimid laba waxyaabood midu waa maslaxadiisa gaarka ah oo waxaan haddeer wax unrita ku kacsi ah oo qandaraas ama kontarogti ah oo wax un carabdhaqa uu ka helo qodobka labaad oo cali u yimid waa maslaxadda etoobiya tusaalena waxaa kugu filan markii uu imaadayba in etoobiya ay keentay wax un un oo rasaasa ama boorash iyo wax intay u keentay la yidhaahdo waa kanay waa idin garab taagannahay wax jawaanno ku xirxiran in loo keenay awaamiirta iyo tawjiihaadku ku imaanay abi axmed baa iskale shakina kama jiro ugu dambeyn sheekh guuleed abunabhaan ayaa fariin baaq towbadkeen ah u diray maleeshiyaadka la khalday ee sida maalinlaha ah ugu lee'anaya gacmaha mujaahidiinta waxa dhacaya oo khaasatan wilaayada hiiraan maanta ka dhacaya uguna muhiimsan waxa bariga ka socda dadkaas baan rabaa inaan wax dhaho aniga waxaan ahay waaligii wilaayada islaamiga hiiraan danqanaya og waxa dadkiisa u daran iyo waxa ay maslaxadooda ku jirta tabartiisa ah waxa aan ka hadlayo oo fariinta aan gudbinaya ah micnaheedu waxaa weeye waa fariin walaalnimo waana intaan hore u dhihi jirnay war wixii waa aragteen cadowga waa jabay cadowga waa tegey dhulkeennii baa soo haray kuwii riddadahaee la soo abaabulayey waxsan guurguurta iyo soo abaabuleen oo etoobiya iyo ay gadaal ka fadhiyeen gaaladii muxuuha weyneed kala dide quuste cadowga waa tageen waa kala tageen xaqa dadkiisa lagama adkaan karo wa kaana xaqan calaynaa nasrulmu'miniin haddii awood iyo balaayo la soo ururiya wax lagu tari karo aaday baal baa la joogi lahaa cadowga joogi lahaayeen abooreebay baa cadowga joogi lahaayeen moqokoriyo wixii booti iyo dhacayay baqbaqaad ogeyd baa cadowga joogi lahaayeen aniga ayaa afka xarakad shaal mujaahidiin idinkula hadlaaya waxaan rabnaa war niman yahow war taladeenna yeela war hor horta maxaa xal a dhaha war annaga dadkaan li'anaya oo maalinba qof meel ku dhacaya oo lababa maalin meel taallo oo saddexba maalin meel taallo ariga baadidoo duurka socdo dhurwaaga cunaya dawacad cunayaan xoolahan yaa iskale dadkaanse yaa leh soo noqda ilaahay ninka dembi kaga u toobad keeno ninka fikirka uu ku inxiraaf uu galay oo xoogaa wax un ka khaldameen rabbi ha u rujuuco wilaayadiinna la soo xiriira guryihiinna baad leedihiin dhulkiinnaad leedihiin shareecadiinnaad leedihiin ceeshiinnaad leedihiin beerihiinnaad leedihiin shareecadaanaan wada leennahay ayadaan ku wada walaalannahay xaqaygaan ku helayaa xaqaagaad ku helaysaa kaama xigo igama xigtid yaan lidin dullaysan etoobiyuusan idin dullaysan cali jeytay qandaraasliqaata caamiliin ah iyo wax la mid ihi yaysan idin baabi'in maalin walba mid ra'iis ah oo adinka ah oo la badbaadin karayaan meel looga tegin maalin walba wiil muhiim ahoo micno idiin lahaa yaan meel looga tegin lana badbaadin karin maalin walba qax iyo qaxootin yaan la gelin war khalad waa dhici karaayoo rabbi ha loo soo noqdo dadka garashadana ha taliye halan laga tala yeelo nuqabada beesha ay leedahay ha lala soo xidhiiro waraysiga waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunafaan ayaa ku soo aadayaa xilli afar maalin ka hore ciidamada mujaahidiintu si buuxda ula wareegaan degmada moqokorih ee wilaayada hiiraan kadib weerar lagu daafuray camaliyad istishaadi ah oo mujaahidiintu ku qaadeen halkaasi waxaa sii kordhaya dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay gobolla ka tirsan dalka kenya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu aymanna tirada dadka ku dhintay mudaaharaadyada ka dhankaha dowladda kaafirada ah ee kenya ayaa gaartay ugu yaraan kow iyo soddon qof sida uu xaqiijiyey waxaa loogu yaro guddiga xuquuqda aadanaha ee kenya k n c h r iyadoo tiro kale oo dhan boqol iyo toddoba qofna ay ku dhaawacmeen mudaaharadyadii guud ee dalka ka dhacay bayaanka guddiga uu soo saaray wuxuu sidoo kale ku sheegay in laba qof la waayay kadib mudaaharadyadii isniintii kuwaasoo lagu xusay maalinta loo yaqaan sabasaba oo ay shacabka kenyaan ka xusuustaan kacdoonkii toddobadii julaay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii ee looga soo horjeeday xukunkii madaxweynihii hore ee dalkaasi daniel arab mooy warbixinta guddiga xuquuqda aadanaha ee kenya ayaa intaa ku dartay in sidoo kale ugu yaraan shan boqol soddon iyo laba qof la xiray iyadoo rabshado xooggan ay ka dhaceen magaalada nairobi halkaasoo booliska lagu eedeeyey inay iskaashi la sameeyeen kooxo hubaysan oo bastoolada iyo warmo ku qalabaysnaa hantida la burburiyey waxaa ka mid ahaa dukaamo waaweyn iyo suuqyo taasoo sii horeysay carada shacabka banaanbaxyadan waxay qayb ka yihiin kacdoon socday tan iyo bishii juun sannadkii labada kun afar iyo labaatankii oo ay horseedeen dhallinyaro si weyn uga hor yimid korarka canshuuraha iyadoo ay ka dhalatay caro ka dhan ah xaaladda dhaqaale musuq maasuqa baasan iyo cadaadiska dadka shacabka ay kala kulmayaan booliska william ruutu ayaa si kulul uga falceliyey kacdoonkan isagoo ku dhawaaqay in boolisku ay lugaha ka toogtaan dibadbaxiyayaasha burburinaya hantida dadweyne si loo dhaawaco loogana hortago rabshadaha sii socda qofkii rabshad abuuraya gubaya hantida dadka kale waa in lugta laga togtaa si uu dhaawacmo oo isbitaalka loo geeyo ka hor inta aan maxkamadda la horkeenin ayuu yidhi william ruutu munaasabad lagu maamuusayay dufcad cusub oo ka qalinjabisay macadka almacrifa athaniwi ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe casaam carafaat ayaa inoo faahfaahinayaa munaasabadanoo si heer sare ah loo saagaasamay islamarkaana ka dhacday masjidka jaamica ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayuu maktabka tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku sugootay dafcada labaad ee ardayda ka gudubtay macadka almacaarifa athanawi oo ka mid ah macihida uu gacanta ku haya macadkaas ardaydan ayaa kasoo gudubtay maraaxisha waxbarasho u socotay muddada afarta sano ah dafcadii tan ka horeysay ayaa la sugootay sannada kun afar boqol afartan iyo saddexdii kalkaasoo dafcadan hadda qalanjabisay ay duruusta u bilaabatay xafladan gabagabada dafcada labaad ee ardayda ka qalanjabisay macadka almacaarifa athanawi waxaa kasoo qaybgelay mas-uuliyiin ka socday xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta maktabka tarbiyadii tacliinta culimowdiin abwaano salaadiin oqoyaano iyo martisharaf kale oo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ugu horeyn waxaa munaasabada martidii kasoo qaybgashay soo dhoweeyey sheekh xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ikhwa xafladan aan u fadhino waa takharuj arday la yidhaaha macadulmacrifa oo gacanta uu ku hayey maktabu tarbiya wa tacliim lixarakat shabaab mujaahidiin waxaa la hayey muddo aan ka yarayn quraabo arbaca sana ku dhowda oon anagu gacanta ku hayna ka maktab ahaan maktabu tarbiya wa tacliim ka horna rag la soo diyaariyey oo makaatib kale iyo maxaan ku rahay soo hayeen oo macaahid kale ka soo baxay ayay ahaayeen wahaa huwa alyowm takharujuhum alakhiir limachad almacrifa ayay ka takharujayaan waxaa weeye nala gudboon inaannu maaragtay la qaybsanno farxadda waxaan leeyahay mar labaad iyo saddexaad jazaakum allahu khayr soo dhowaada maktab tarbiya wa tacliim لحركة شباب المجاهدين وأرضنا سعودياري أنا وحان ليهي لضيوف الكرام مر لبعض يصدحات سعود هذا جزاكم الله خير الجزاء sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa kelmad ka jeediyey xafladda lagu soo xirayey dafcada labaad ee ardayda ka qalan jabisay macadka almacrif athanawiy marka ummadda waxaa laga rabaa oo khariijiinta laga rabaa ummadoo dhan laga rabaa oo kulligeen lainaga rabaa waxa weeye ummaddan marka ilaahay uu leeyahay kadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakuunuu maada shuhadaa cala annaas ummad sida hadda beer xanuunka lahayd walaashu u tacbirinayeen meesha ummadda ay taal maanta iyo meesha waxay ahaan jirtay wax laga murugooda soo maa ummaddii la rabay in ummadda ku markhaanti kacdo oo jihaadka iyo ka sarreeyo ummadaha kale magacooda iyo sharafkooda uu ka sarreeyo maantay taariikhaynu samaynay waa u jeedda wuxuu noqonayaa insha allah waa noo masawirka waa noo haynaysaan marxaladan mar baan soo marray baa la dhihi doonaa insha allah marka ummadda halkaas ku dhacday waxaa la rabay ummadaha mathaali inay u noqoto hor socoto ummaduhu inay ku daydaan baa loo baahnaa manaaq biyo oo ka mid a guddoomiyaha dhaqanka wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa ardayda kula dardaarmay inay waxa ay barteen bulshada ku celiyaan oo ay uga faa'iideeyaan waxa laydin baray waa maadi iyo diini inta waa laydin baray waa culuumtii sharciga ahayd iyo culuumtii oo maadiga ahayd waad barateen marka waxaan rabaa wixii laydin baray oo intaas waqti ah laydin geliyey inaadan beerdarayn oodan luminin ood ku dhaba adeegtaan aad gacantana ku qabataan siina kordhisaan wixii aad maantana tusteen in laga arko saaxada jihaad xoolaa laydin geliyey islaamku uu leeyahay waqtina waa ladin geliyey in muddo ahna waxbaa ladin baraya waxaa ladin baraya inaad muslimiinta uga faa'iidaysaan idinkuna aad ka faa'iidaan aakhiriya adduunya waa idin facayaan sheekh maxamed abu cabdalle oo kelimaad muhiima ka jeediyey xafladda ayaa dhankiisa dardaaranna u jeediyey ardayda dhammaystay waxbarashada macadka almacrifa haddaan ka fiirinno nuqaadkaas binaa almacrifa tanmiyadii suluukiyaadkii iyo qodobka ugu dambayso khidmadii mujtamaca way oofsadeen baan odhan karnaa waa miro lagu farxo mirahan marka waxaa loo baahan yahay maanta in lagu faro adeego juhdi in lagu bixiyo dadkiina bedeli lahaa waa waa dadkan qeedadii ummadda waa dadkan kow waxaan kula dardaarmayaa ahow arday mutadayina oo ilaahay subxaana watacaala ku xihan laba waxaan idinkula dardaarmayaa ilaahay subxaana watacaala acmaasha aad qabanaysaan cilmigiinna inaad u barax tirtaan oo lilaahi aad u barataan cilmiga ilaahayna aad ku raaligelisaan waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa abaalgud man laa yashkur innaasa laa yashkur illah inaad waxa weye macallimiintiinni iyo maamulkiinni iyo xarakadii intaan juhdi idinku bixisay inaad waxa weye u abaalnaqdaan abaalka aad gudaysaan waa maxay meesha idinka rabeen inaad ka muuqataan haweenka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ayaa sameeyey bandhiga cilmiyeed heer sare ah kadib munaasabad ka dhacday deegaankaasi faahfaahinta warkaasi waxaa markeeda noo haya walaalkeen bashiir muxidiin abuayman وجهاني فيه من يسمع وغيرتا وحيرتا عن بايستا يا استولي يا بيس واهلا maktabka dacwada waa xarun muhiim ah oo ka shaqeeya fidinta dacwada islaamka kor u qaadidda aqoonta diinta iyo kobcinta fahamka saxda ah ee shareecada islaamka maktabku waxa uu mudnaanta ugu horaysa siiyaa waxbaridda dadka qeybahooda kala duwan isaga oo adeegsanaya macaahid maraakiis duruus furan iyo munaasabado wacyigelin ah waxaa dhanka macadka khadiija bintu khuweylad uu ka mid yahay xarumaha ugu muhiimsan halkaas oo dumarka lagu baro qur-aanka iyo culuumtiisa duruus sharci ah oo kala duwanna ay ku qaataan sidoo kale macadkan waa halka lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ah si ay u xambaaraan mas-uuliyadda gaarsiinta ummadda ee dacwada islaamka dhowaan waxaan booqday xarunta machadkan uu ku leeyahay deegaanka madiinatul khayr oo loo aqoon jiray buush madiine oo hoostaga magaalada baydhabo waxaana xusid mudan in wilaayada islaamiga ah ee baay aysan jirin deegaan ama degmo aan laga helin ama uusan ka furnayn machadkan ذا الواو فاء أو اليا عينا أو كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا machadkani waxa uu ka mid yahay xarumaha ugu firfircoon ee haweenka muslimiinta lagu baro culumta shareecada intii aan ku guda jiray booqashada macadkan ardayda ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed heer sare ah oo muujinayay fahan qoto dheer oo ay ka heleen culumta shareecada iyo isbeddelka aqooneed ee deegaanka ka jira أيها الضيوف مرحبا بكم بأيد مفتوحة وقلوب مسرورة مرحبا بكم بكل سرور وفرح على زيارتكم بمعهدنا أيها الضيوف مرة ضيوف كرام علينا ومرة أمراء أعزاء علينا ولهذا ولذا فيجب علينا طاعتكم ما أطعتم الله ورسوله وإننا طالبات مع خديجة بنت خويلد في مدينة الخير الواقعة في ولاية باي الإسلامية قد استفدنا وتذوقنا ما لم يت تذوقنا به كثير من أمهاتنا وأجدادنا وهذا بفضل الله ثم بجهود حركة الشباب المجاهدين قادة وجنودا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعجب لكم معك خديجة بنت خويلد لكذاكم بدها markakoowaad horta may baan mahadnagaane ilaahay subxaana watacaala yaan mahadnagaan mar labaad may baan mahadnagaane maktabka dacwada yaan mahadnagaan acuudu billaahi min ashaydaani arajiim suuratu lfatxi waa suura madaniya aayadoosha labaad iyo sagaalo tirsiga qur-aanka suuradii afartan iyo siyeedadu bismillaahi araxmaani araxiim innaa unafataxnaa furnay laka ay liajlika daraadata yaan furninaw maxmedow fatxan furow furowkaas oo mubiinan ay bayinan cad liyaqfira laka allaahu si ilaahay kiinka dhaafo maa taqadama kii hormaray min dembikan haa lahaadi iwa maa ta'ahara kii dam wayutima si ilaahay indhimaa siro oo intaan weelo nicmatahu nicmadiis calayka ada korka wayahdiyaka ilaahay kiinka hanuuniyo siraadan wada wadadaas oo mustaqiiman toosan وضم عينا معده وينذر ذا كسر كما لازم وضمن احتملا هذا التعدي بكسر حبه وعند وجهينها وشد عله عللا وبت قاطعا ونم وضمنا مع اللزوم في مرضه وجل مثل جلا هبت وذارت وأجى كراها ما به وعم زام وصح من لا إذا ملا sidoo kale qaar ka mid ah haweenka ayaa ka warbixiyey macadkan iyo waxyaabaha ay ku bartaan iyo qayb kale oo ka mid ah culumta shareecada ونوع جبرو أول كبرات هاي مع خديجة بنت خويلد لاعتداد الداعيات في ولاية باي وخاصة مدينة الخير ما يبانتك شيء فذي مع خديجة بنت خويلد ولا نكبرني ما يبكم مذها قرآن كريم كيكم مذا إيو علوم تس سد تصحيح حفظ القرآن الحديث إيو علومه يكبرني فقه إيو علومه يكبرني أو كمذا إيه أبي شجاع أو كمذا إيه إيو كتاب بدن معتهم ما يبان فري kun afar bool afartan iyo sideedi bili toddobaad labaatan iyo lama maraas yaa la furi shahru rajab yaa la furi walbadan yaa ka faa'idni marka mayba ilaahay ngmahadnagaana ilaahay si istiqraar i suganaashana siiyaa ngmahadnagaana maybaan malayay gafroogan oo maad khadiijatu bint khuwaylad walka baraden haddii iyo maadkayo dhammaayan iniyo walaayada baydon ka filnaado doonan insha allah maktabka dacwadu waxa uu door muhiim ah ka ciyaarayaa kor u qaadidda baraaruga diineed ee bulshada gaar ahaan dumarka iyo si guud qeybaha bulshada ee wilaayada baay maxadka khadiijo oo qeyb muhiima ka ah barnaamijyada maktabka dacwada wuxuu noqday saldhig waxbarasho iyo tarbiyad soo saara haween daaciyiin ah oo u heelan fidinta iftiinka diinta islaamka booqashadii aan ku tagnay xarunta madiinatul kheyr waxay ahayd mid aad u qiimo badan waxayna noo xaqiijisay guulaha iyo dadaalada miradhalka ah ee macadka khadiija ee taabacsan maktabka dacwada ee wilaayada baay bandhigii cilmiga ahaa ee ardaydu sameeyeenna wuxuu ahaa tusaale cad oo muujinaya tayada dadaalka iyo himilada sare ee ay xaruntan u leedahay maamulka islaamiga degmada tiyuglow ee wilaayada bakool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaas warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaana dowradan oo socotay muddo toddoba maalin ah waxaa soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga degmada tiyeglow waxaana loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanka qarsooy oo ka mida deegaanada hoos yimaada degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa dowradan lagu qaadanayay duruus kala duwan oo sharci ah waxaana muddadii dowrada ay socotay ka faa'iidaystay dad kor u dhaafayay boqol iyo toddobaatan qof kuwaasoo isugu jiray rag iyo dumar munaasabadii dowradan lagu soo gebagabeynayay oo ka dhacday deegaankaasi waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada tiyeglow culumo waxgarad waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa munaasabadda gebagabada dowlada kelimo tawciye ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool
ilaahay maare subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu wuu anfusakum wa ahliikum naara dadka muuminiinta ahow way ku badbaadiyaa sare nafafkiin iyo ehelkiinba naar ku badbaadiyaa nafafaftiidan iyo ehelkan owlaadaan ini ku badbaadino cadaab ilaahay taasa ilaahay subxaana wa tacaala na amaraay waajib qu anfusakum amar wo amarkana waajiba sheene سالنك بدبادي إهلك أولاد عذاب لنك بدبادي سدي إلهي باري سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ضاعد إلهي العمره إلهي ماري سبحانه وتعالى إهلك صلاة دفر waana markaa ka sabar baa leehi cibaadada iyo daacada korshe unuka arsaagana arsaag ma ku su'aalano cirabtada dambana dadka mutaqiinta leh mid ka mida waxgaradka deegaanka ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay horbadan ininkoy khayr inininjeenay khayrkaad ininka dambeey ini isu qaadan awaamirtinna nafar isu qaadan oo marti doorininka furnee muqiim doorinii fure adhigiin gargaara ununka adhiini tanyede horta ilaaheenii guulsi ilaahay tan tukubarakle ninka dar allahu akbar tan tukubarakle ninka dar wala nink weri diindayu maalikin gargaara walkadam eh diinkana waaba nabagan baninka le dardaari ma alikin gargaara wal nin dhaafiba dhahal kale ma qabno ilaahay inti diintun an harbiyaasa alikin gargaara garab sho gale unun ilaahayani hanuuni
ugu dambeyn qaar ka mida ardayda ay dowladda ka faa'iidaysatay ayaa soo bandhigay qayb ka mida duruustii ay qaateen muddadii dowladda ay u socotay ilaahi maari subxaanahu watacaala innaa una arsalnaa darna ilaykum dada usan hegin rasuulan rasuulahasiin darni rasuulkaas oo shaahidan siinku markaatay calaykum korkiin kamaa sidii arsalnaa anka darnay ilaa fircawna fircoonba rasuulan rasuulanka darni fcasaa caasay fircawna fircoon alrasuula rasuulka ka caasay fa akhadnaahu qobanay akhdan qobasho wabiilan oo adag su-aalo may bu haytay himaa xukmu jihaadi fii sabiiliillaahi jawaabtamay bannaaqdaas aljihaadu jihaadu waajibun wa waajib bilmaali maala waajibkii iyo wa nafsi naf iyo wal lisaani aan rabka iyo may bu ah inadka jihaad sidiidas qodoba maybu jihaadka waajibkeeyi qaala allahu tacaala ilaahay mibelya infiruu bahadado muslimiina khifaafan sun-o ففوزدينو دان يرى تين وتقال ان سو دد وين اتيما بحال الله سبحانه وتعالى وجاهدوا جهاد باموالكم مالكين بي معناها معناها جساسو يو انفسكم نفتين بي في سبيل الله الله سبحانه وتعالى ان وديسك بي واي maamulka islaamiga degmada tieglow ayaa sare u qaaday maalmihii ugu dambeeyey dowlaadka sharciga ah ee uu u qabanaya qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmada tieglow iyo deegaanada hoos yimaado mahadsanid abuu xasaana warkii duhurnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh